iyadoo lagu wado waxyaabaha lawaaxiqda ee ficilga la haleeshiinayo xuruuf in ay yihiin xuruuftaasoo daali ahoo tusinaya ficliga waxa uu rafcin doono tasniye ama jamac mudakara ama jamac mu'anasa inuu yahay sidaasi ma banaana xugum waxa weeyaan faacilka uu leeyahay xugum afaad allay lehe bacdi carabta ka mida ayaa waxay sameeyaan calaamatu tasniya iyo calaamatuljamc bay kusii daraan ficliga oo waxay yidhaahdaan qaamaa azaydaani qaamuu azayduuna qumna alhindaadu ayagaana laga maqlay akaluni albaraagis oo akalo oo faacil albaraagis ay uga dhigayaan yay waaw kusii dareen akaluu wawadaasina calaamatuljamc bay ku wadaanoo waa xarab albaraagikuna faacil bay ku wadaan sidaasi iyagaa laga maqlay shuduud kalena waa ku sugan yahay oo baraakiisa calaamadeeda inay ka dhigaan wow wowda jamca mudakarka lagu yaqaana iyadoo lafteeda shaadnimo kale weeyaane sida laakiin raajixee loo badan yahay carabtu ay u badan tahay waxa weeya calaamatu tasniya calaamatuljamca inaan lagu darin iyadoo lagu daray waxaa ka mid a tawallaa qitaalo maarikiina binafsihi waqad asaahu mubcidun waxamiimu tawallaa wuu tawalliyey oo madax buu ka noqday oo wuu ka adkaaday qitaalada maarikiina qoladii khawaarijta ahaa dagaalkoodii ayuu ka adkaaday miscad binu zubayr buu ujeeday binafsihi naftiisa ayuu ka adkaaday walxaal qad aslamaahu ay hoojiyeen oo ayna u kaalmaynin mubcidun kii ka fogaa iyo waxamiinun kii u dhowaaba aslamaa calaamatu tasniyuu geliyey mubcidun waxamiimunna faacil buu ka dhigayaa yaluumuunanii fi ishtiraa'i nakiili ahlii fakuluhum buu yacdiluna waa baytu shaacir yaluumuunanii waxay canaananayaa fi ishtiraa'i nakiili timir gadashadeeda waxay igu canaaneen geedka timirta gadashadiisa ahlii ehelkayga ay canaanay oo fakuluhum yacdil dhammaantood wayay canaananayaan yaluumuuna wow buu sii geliya calaamatuljamca buu ku wadaa ahliina faacil buu ku wadaaye garo waxaa ka mid ah ra'ayna alkhawaani shayba laaxa bicaaridi faacrada canii bilkhuduudi nawaadiri ra'ayna way arke way arkeen alkhawaani naagihii quruxdooda ku kaaftoomay ashayba cinray arkeen laaxaqadraa xaal uu ifay bicaaridii hareedkayga uu ka ifay faacradna waxay la jeedsadeen canna xagayga waxay kala jeedsadeen bilkhuduudi dhabanna annaadiri ee ifay ra'ayna nuun buu sii geliyey alkhawaaniina faacil buu ka dhigayaa qoladaa luqadooda weeyaawanka wajarid jarid oo qaawi alficla ficliga calaamatu tasniya iyo calaamatuljamca ka qaawi idaa maa waktigii usnida la tiiriyo ficliga lisnayni laba haddii loo tiiriyo o jamcin jamc rag ama naag loo tiiriyo wadalika ka faaza faazuu hadhihee faaza dee ashuhadaau shuhadadii way liibaaneen waqad yuqaalu in la yidhaahdaa suurowdaa saciida oo calaamatu tasniya la geliyo wasaciduu calaamatu jamc in la geliyo walxaal alficlu ficligana musnadun la tiiriye lidaahiri daahir loo tiiriye bacdu calaamadaa gadaasheeda daahir loo tiiriye wayarfacu alfaacila ficlu umira ka mili zaydun fi jawaabi man qara wayarfacu waxaa rafcinaya alfaacila faacil waxaa rafci ficlun ficligoo udmira la xadfay ka mili zaydun weeyaan fii jawaabi man ruux jawaabkii xaal fii jawaabi man qara man qara jawaabkeeda xaal uu ku dhex sugan yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka xukumkii shanaad ee faacil uu leeyahay xukumkaa shanaad waxa weeyaan faacil caamilka ku camalfalaya in la xadfaa banaan ficli iyo geer midkuu doonaba hano in la xadfaa waa banaan yahay bishardi daliil waa in loo helaa caamilkaas misaalkana waxa weeyaan man qara'a baa lagu yihi yaa akriyey zaydun inaad tidhaahdaa kuu banaan oo qara'adii faacilka ah ficliga ahayd in aad iska xadafto faacilkii oo kelina aad meesha dhigtaa wax banaan wey faacilka in la xadfaa ma banaana caamilkiisase in la xadfaa daliil haddii loo helo way banaan tahay xadafkaana laba qayb buu qaybsamaya waajib iyo jaa-iz jaa-izka waa haddii daliil loo helo waa iska badan yahay waajibka aadaatu shardi ficli mooye ismi ku xigi karin ismi rafcisan haddii uu ku xigo ismigaa ficli maxduufa in lagu rafciyaa waajiba sida samaau shaqad oo kale wain axadun min almushrikiina istajaara oo inta shardiyada iyo axadun oo mubtadan laga dhigaa isma xigi karayaan mar haddayna isu xigi karin axadka faacil in laga dhigo ficli maxduufana faacil looga dhigo ficligaa dambena uu fasiraya ayaa laazimo wain istajaaraka axadun istajaaraka la yidhaahdo ficligaana xadafkiisa waajib weeyaan maadaama mufasir loo hayo mid fasiraya uu meesha yaallo warka wayarfacu waxaa rafcinayaa alfaacila faacilka waxaa rafcinaya ficlu ficligoo udmira la xadfay wadalika ka mili zaydun weeyaan fii jawaabi man qara man axadkeebaa qara'a aqriyay jawaabkeeda xaal ku sugan yahay wayarfacu alfaacila ficlun udmira idmaarka ismi unbuu ka suroobaa oo keli ah ismi waxaan ahayn damiir ma noqdo udmira bimacnaa xudifu u jeedaa waxaa ka wanaagsanay udmira inta uu leeyahay sida khudariga wuxuu leeyahay inuu yidhaahdo wayo wayarfacu lfaacila ficlu xudifa kamili zaydun fii jawaabi man waka sida haddii uu dhihi lahaa ee wuxuu tajawuzkaasi ayuu ka ka baxsan lahaa ويرفع الفاعل فعل فاعل كو waxa rafcinaya ficl xudifa ficl al-ahad kamithli zayd wayaa fi jawaab man wafa waliya balanta oo fiye jawaabkeeda xad uu ku sugan yahay wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وطاء طانيت للمرء إذا كان لأنثى كآبة ذو الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا تحري وقد يبيح الفصل ترك الطاء في نحو ذات القضية بنت الواقع والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتصل للعلى الحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع وطاء مع جمع سوى الصالم من مذكر كطاء ما إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وآخر المفعول إن لم تبدل أو من الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخير وقد يسبق إن قسم ظهر وشاع النحو خاف ربه عمر وشد النحو زان نوره الشجر وطاء تعنيف ددغان قاديده تلي وحي لا خيرسني المضاي الماضي ما دغاي لا خيرسن اذا كان وهدي وياه ماضيغات لانسان انسان مد اسغان وذلك كأبت ويدي ديهن دون غودي هند اعيد الالا دبتي ويدي يا وحي لميدا ويانه ee waxaan ku soo jiray faacilka iyo ahkaamtiisa aana soo sheegnay shan xugum shanta xugum ayaan ka soo baxnay waxay ahaayeen faacil weligii waa marfuuc weligii waa mu'akhar weligii madkuur weeyaanoo xadaf kuma banaana caamilka ku camalfalaya calaamatu tasniye iyo calaamatu jamc in la haleeshiyaa ma banaana waa haddii uu yahay tasniye iyo jamce caamilka in la xadfaa banaan haddii daliil loo helo shantaa xugum ayaa soo sheegay xukumkii lixaad ayuu halka sheegayaa musanifkana sidiisaba toddoba xugum buu sheegayaa labana wuu ka tegaya xukumka lixaad waxa weeyaan faacilka haddii uu mu'anas yahay caamilka rafcinaya calaamatu ta'niis in la geliyo ayaa ayaa xugum ah faacilkii ayaa mu'anas noqday faacilka caamilka ku camalfalaya waxaa la gelinayaa calaamatu ta'niis caamilkaa ku camalfalaya waxaan farqi lahayn ficli inuu yahay iyo inuu ismi yahay musanifkase ficli keli ayuu sheegay wakhaasatan maadi keli ayuu sheegay wuxuu yidhi maadiga taawtaanii saakine in loo dambaysiiyo weeyaan oo qaamat hindun la yidhaahdo xukumkaa ficliga maadiga khaas kuma aha bal ficliba khaas kuma aha wasfi xataa haddii uu yahay caamilka rafcinaya calaamatu ta'niis waa in la geliyaayo la yidhaahdaa qaa'imatun hindun waa in la yidhaahdaayo qaa'imatun taawtaanii sidaa loo geliyaa mudaaric haddii uu yahayna taa waa in lagu bilowdaayo lagu mudaaricayaa taquumu hindun waa in la yidhaahdaa ficlu amarka weligii taawtaaniis mee laba ka geli mayso ama calaamatu taaniis faacilka hadduu mu'anas kasta yahay waayo yaa u mu'anasa silmukhaadabati ayaa faacil u noqon karaysa ya-daaba mu'anasnimada tusay faacilka hadduu mu'anas yahay caamilka waa in loo ta'niisiyaa laba qeyb ayuu u qaybsamaya qayb waajib oo in loo ta'niisiya ay waajib tahay iyo qayb jaa'iz ah labadaba musanifkaa soo wada wa taa'u ta'niisin didigaantadeeda tani waxay la xidhiidhsani almaadiya maadigay la xidhiidhsani aakhirka ayay kala xidhiidhsani idaa kaana waa haddii uu yahay huwa maadigaasi kaa'inan mid u sugan liunsan unsa mid u sugan oo faacil u ah wadaalika ka'abad waxay diiday hindun hinda alaadaa dhibkii bay diiday iyo wixii lamida weeyaan abad taawtaaniis saakina ayaa maadiga loo dambaysiiyey hindoo mu'anas ayaa faacil u ah wainamaa talzamu ficla mudmarin mutasilin aw mufhimin daa taxiri wainamaa talzamu waxay un laazimi ficla mudmarin ficla faacilin faacil ficlihi faacilka oo mudmarin la idmaaray faacilka oo mutasilin caamilka ku daba degan aw mufhimin aw ficla faacilin mudharin faacil daahir laga dhigay ficligii ayay laazimi faacilka oo mufhimin kasi siinaya daata xirin udci mid u saaxiibe kasi siinaya yacni wuxuu leeyahay ta'da waxay laazimay ficliga laba jeer ficliga u khaas ma ahay maadi iyo mudaaric iyo wasfi iyo wasumi laba jeer bay laazimtaa labadaa jeer waxaan ahayn ta'da in la geliyaa ficliga oo lagu ta'niifiyaa waa jaa-id waajib ma aha labadaa jeer marada hore waxa weeyaan ficliga haddii uu rafciyo damiir damiirkaana marjicii uu yahay mu'anas mu'anaskaasi xaqiiqiyo ta'niif iyo majaaziyo ta'niif midkuu doonaa ha noqdo ficligii wuxuu rafciyey uu ku camal falay damiir damiirkaa marjicii iyo meesha loo celinayana waa mu'anas mu'anaskaasi xaqiiqiyo ta'niif iyo majaaziyo ta'niif midkuu doonaa ha noqdo xaqiiqiyo ta'niif waxaa loo wadaa shay meel laga dhalo leh yaa waxaa la yidhahdaa xaqiiqiyo ta'niif majaaziyo ta'niifna waxaa la yidhaahdaa wixii aan meel laga dhalo aan lahayn sida shamsada oo kale midkuu doonaaba ha noqdee ficliga haddii uu rafciyo damiir u noqonayo mu'anas taa u taaniif in la geliyaa waajiba laba arrimood baa laga soo reedi labadaa arrimood arrinta hore waxa weeyaan caamilka nicmo iyo bi'se haddii uu yahay taa in la geliyaa waajib ma aha in la geliyaana waa bannaan tahay in laga daayaana way bannaan tahay nicmat imraa nicmat imra'atan hindun inaad tidhahdaa kuu bannaan nicma imra'atan hindun inaad tidhahdaana way kuu bannaan tahay oo nicma faacilkeeda damiir mustatir weeyaan imra'adu u noqonaya imra'ada tamyiizka ayuu u noqonayaayo faacilka nicmo iyo bisa saddex shay mid unbuu noqdaa musanifkaa keeni doonaaye saddexdaa waxaa ka mid ah damiir tamyiiz lagu fasirayo wayarfacaani mubaran yufasiru mumayizun ka nicma qoman mashcadu buu keeni doonaa damiir tamyiiz lagu fasiraya nicmat imra'atan imra'atan waa tamyiizkiiya garo faacilka waa damiir mustatir oo nicmadu usoo noqonaya waxa wuxuu u noqonayaa imra'ada taaniifuna jaa'iz weeyaan waajib maaha oo taada in loo geliya way banaan tahay in laga daayana way banaan tahay waa mawdic mawdica labaad waxa weeyaan waa inuusan damiiru rafca baarida mutasilo baarida waa inuusan faacilku waa inuusan noqonin damiir baariz oo mutasila damiir baarize mutasile haddii uu noqdo alif hadduusan ahayn taaniif in la geliyaa ficliga ma banaan sida darabti darabtumaa darabtunna darabna macnaha darabti waa muanase faacilkii ee garo darabtumaana laba muanas waa lagula hadli karaya laba mudakarna way ku dhacdaay darabtunna waa jamc haweena darabna waa jamc haweenoo haa'ibah taaniif in la geliyaa maba banaana damiirka lawaaxiqda la haleeshiinaya ayaa waxay tusinaysaa mu'anasnimada ilaa alif inuu yahay mooye alif haddii uu yahay taabaa laga horraysiinayo darab daraba taabaa laleeyahay taa in la geliyaa waajiba igido labadaa jeer ayaa laga soo reey ficliga haddii uu rafciyo damiir u noqonaya mu'anas xaqiiqi iyo majaazi midkuu doonaa ha noqdee in la taanifiyaa waajib weeyaan oo taa taaniif saakina maadiga loo dambaysiyo mudaaricana taa lagu mudaariyo bishardi waa inuusan ficliga nicmo iyo biisa ahayn shardi labaad faacilka waa inuusan ahayn damiir baariz oo mutasila waa inuusan ahayn ilaa alifta mooye oo alifta damiir rafca baariza weeyaan mutasila islamarkaa ficliga waa loo taaniifin waajibnima waa haddii mu'anas uu ku dhacaye maradaasi waa mar ficligii in la ta'niisiyo waajib ay tahay mar labaadee faacilka haddii uu mu'anas noqdaa ficliga in loo ta'niisiye ay waajib tahay afar shardi waa in la helaa afarta shardi baa masdigu saaray musanif oo abyaadda soo socota ayuu ku tiriyey shardiga hore waxa weeyaan mu'anaska waa inuu xaqiiqiyu ta'niis yahay xaqiiqiyu ta'niis waa inuu yahay m mu'anaska waa kow ficliga iyo faacilka waa inaan la kala faslinin waa laba faacilka waa inuu mufrad yahay ama tasniya jamc waa inuusan noqonin waa saddex shardiga afraad ee u dambeeya caamilku waa inuusan nicmo iyo bisa ahayn afartaa shardi ayaa loo shardinaya afartaba masligay saaran yihin shardiga u hore beytkan ayuu ku qoray oo mufimin daata xirinta weeyaan macnaha muanaska faacilka mu'anas xaqiiqiga waa inuu yahay meel laga dhalo waa inuu leeyahay shardi wey shardiga labaad ficilka faacilka waa inaan la kala faslinin oo isku xigaan shardi labaad wey shardiga saddexaad waa inuusan jamc noqonin xataa jamcu tasxiix mudakar iyo jamcu ta'niif saxiixahu mu'anas iyo kulli isku wada dar sida raajixa weeyaan waa sheegi doonaa musanifka sidaasi aan ahayn buu sheegi doonaay waa shardi saddexaad shardiga afraad ee u dambeeyaa nicmo iyo bisa waa inuusan ahayn caamilka afartaa shardi marka la helo ficligii in loo ta'niifiyaa waajib oo qaamat hindun in la yidhaahdaa waajiba tadii in laga tagaana ma banaana labadaa jeer ayay ficliga in loo taaniisiyo faacilka muanase dartii ay waajibiyey marada hore waxa weeyaan faacilka haddii u noqdo damiir u noqonaya muanas marada labaadna waxa weeyaan faacilkii ismi daahir ayuu noqday afartaa shartina waa la helo waka wainamaa talzamu waxay un laazimi ficla mudmarin ficla faacilin faacil ficligii ayay laazimi wamaa min almancuuti wanacti cuqil yajuuzu xadfuhu wafi nacti yaqil ayuu musanifka keeni doonaa nacti iyo mancuut mid kastoo daliil loo hayay in la xadfaa banaan mudmarin nacti weeyaan mancuudkii la xadfan mancuudkii haddii la xadfeen nactigii ayaa meeshii mancuudka la dhigayo mudaafku ileyhi laga dhigay wainamaa talzamu way laazimi taadii ficla mudmarin ficla faacilin faacil ficligii ayay laazimi faacilka oo mudmarin la idmaaray oo damiir laga dhigay faacilka oo mutasilin caamilka ku xigo oon laga fasliyay ku daba dhegan mutasila aw mufhimin ama kasisiye ow ficla faacilin mufhimin faacil ficligii ayay muxuu ahaa laazimi faacil daahira mufhimin kasisiye daata xirin xir mid u saaxiib ee budciga la yidhaahdaa waiiruka saafir xir xin buu asalkii ahaaye laamtii baa la xadfay ictiqaadan ligayri cilatin tasriifiya laamta loo xadfay waiiruka saakirun ka sukuuni xirxii walam yajuz iltiqaau saakine ya baytu shaacira wainamaa waqad yubiixu lfaslu tarka taa'i fii naxwi ata alqadiya bintu lwaaqifi waqad yubiixu wuxuu banaynayaa alfaslu soocitaanka tarka taa'i taada ka tegiddeeda ayuu banayn fii naxwi ataa waxaa u timid alqaadiya qaadigii waxaa u timid bintulwaaqifi kii taagnaa gabadhiisaa u timid iyo wixii lamida ee shuruudii buu tirinayaa faacilkii daahirka ahaa taada in la geliya marka ay waajibi caamilka intaa loo geliya marka ay waajibi afar shardiya loo shardiya shardigii hore wuxuu ahaa ow mufhimin daata xiri yacni mu'anad xaqiiqi waa inuu yahay shardi labaad weeyaan oo madluulkiisa mu'anad xaqiiqi waa inuu yahay shardiga labaad ficliga iyo faacilka waa inaan la kala faslinin waqad yubiixu lfaslu tarka taa'ida weeyaane haddii la kala fasliyaa shayga lagu fadlayaa laba loo kala qaada ilaa in lagu fasliyo iyo hayru ilaa in lagu fasliyo ilaa haddii lagu fasliyo taada in laga tagaa waajib weeyaane in la geliyaa maba banaana musanifkaa soo wadaaya inkastoo sidaa uusan u sheegin oo haddii la yidhaahdo maa qaama ilaa hindun qaama taada in la geliyaa maba banaana waayo faacilku xaqiiqa ahaan maxduuf weeyaanoo mawaadicii sagaalka ahayd ee faacilkii la xadfayey ee shalay aan soo marnay ayuu ka mid yahay istisnaa mufaraqa ah maa qaama ilaa hindu waa inaad tidhaahdaa waajibnimaa taa in la geliyaana ma banaan kow waxaa lagu faslinayaa ilaa haddii uu yahay taada ka tegiddeeda waajib ilaa hadduusan ahayn ee wax kale lagu fasliyo daraf iyo jaar iyo majruur iyo mafcuulubihi iyo waxyaabo kalea lagu fasliyey taada in la geliyaa wanaagsan in laga tagaana way banaan tahay oo waxaa banaan in la yidhaahdo atalqaadiya bintulwaaqifi sida musanifka u misaaliy ataa faacilkeeda bintu weeyaan waana xaqiiqiyu ta'niis ficligii iyo faacilkii ayaa waxaa kala fasliyey mafcuulkii oo alqaadiya ah ee taada in laga tagaa banaan oo atalqaadiya la yidhaahdo atas in la yidhaahdo taada la geliyaana way banaan tahay waka waqad yubiixu wuxuu banaynayaa alfaslu fasliga wuxuu banayn tarka taayo taada ka tegiddeeda ayuu banayn fii naxwi ataa waxaa u timid alqaadiya qaadigii waxaa u timid bintulwaaqifi kii taagnaa gabadhiisaa u timid iyo wixii lamida waalxadfu mac faslin biilaa fudila kamaa zakaa ilaa fataatu nilcala waalxadfu xadaf maca faslin soocid biilaa lagu soocay maceeda la xadfaa fudilaa xadafkaa waa la fadilay wadaalika kamaa zakaa ma uusan dahirnaanin weeye ilaa fataatu bnilcalaa kii sarreeyey wiilkii gabadhiisaa dahirnaa yacni wuxuu leeyahay ficliga iyo faacilka waxaa lagu fasliyaa ilaa haddii uu noqdo madhabka jumhuur raajixna ah waxa weeyaan taada in laga tagaa waajib weeyaane ficligaa ta in la geliyaa ma banaana oo maa qaama ilaa hindun in la yidhaahdaa waajib sababkana waxa weeyaan faacilka waa mudaker maxduufna mar hadduu mudaker yahay taa in la geliyaa ma banaana musanifka wuxuu yidhi waddada sidaa umuusa raacin oo wuxuu yidhi taada in laga tagaa way fiican tahay fudila waa la fadilay waa la fadiladaa ibnu caqiil wuxuu yidhi hadduu ujeedo shicri iyo na nasri iyo nadmi labadaba waa lagu arkay oo labadaba taada in la xadfa way dhacdaa taada in la sugaana daruuratu shicri bay khaas ku tahay sidaa hadduu ujeedo saxiix weeye musallama hadduusan ujeedo nasri iyo nadmi labadaba waa lagu arki karayaa taadii in la geliyo ficligii iyo faacilkiio ilaa lagu kala fasliye taasi ma toosna musallamna ma ahe la nabadgelin maayo taada in laga tago waajib weeyaan sidaa ayaana loo badan yahay taadii oo la geliya waxaa la arkay daruuratu shicri famaa baqiyat ila duruucu ljaraashicu dawa naqdu walajraazu maa fii maa fii wuruudiha famaa baqiyat ila duruucu ljaraashicu ayaa baytu shaacira dawaa wuxuu duubay annaxdu kaxayntii faraha badnayd ee hasha la eryayey iyo walajraazu dhulkii aan daaqa lahaynee la mariyey maa shay buu duubay fii wuruudihaa dhinacyadeeda ku sugnaa hilibkii weeyaane famaa baqiyat ma ayna harin ila duluucu feerihii unbaa harin aljaraashicu ee waaweynaa oo baqiyata buu geliya aduluucuna faacil buu uga dhigayaa ilaabana waa lagu fasliyey sidaa shicirka ayaa lagu arkay laakiin hayru shicir in la geliyaa lama yaqaano warka walxadfu xadaf mac faslin soocidbi ilaa ilaa lagu soocay maceeda in la xadfaa ta'di fudila waa la fadilay wadaalika kamaa zakaa ma uusan dahirnaanin weeye ilaa fataatu bni lcalaa kii sarreeyey wiilkii gabadhii ayaa dahirnaatay والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والحذف حذف قد يأتي إنه يمادا سورة بلا فصل ووقع حذف أو ضعف مع ضمير ذي المجاز أن يضعف في شعر قوي تحدي أن يكون ضعف هل كان نوحك هذا يا مصنفك فعل فاعلك هدي مؤنث هي تئن لقليا اللي يقانا شروط هدي هيستوي يعني يدو تأذي لقد هي يا الله أركي قليل نمو لودي موضع بقى labadii mawdicee taada in la geliya ay waajibka ahayd hadduu damiir yahay iyo haddii ismi daahire uu yahay faacilkuba ismi daahire haddii uu yahay si tawasuc baa loo arkay oo daruuratu shicriba aan ahayn siiba weyhi ayaa wuxuu sheegay inuu maqlay carab leh muxuu ahaa qaala fulanatu qaalad inay yidhaahdaan bay ahayd oo fulanatu mu'anas ismi daahir oo shuruudii laga hayo weeyaane ta inay geliyaan bay ahayd qaala fulanatu sida ayuu sheegay oo taadii laga tagay waa faacilkii oo daahira taadiina laga tagay daruuratu shicrina ayna ahayn qaliil weeye waa si la arkay faacilkii damiir marjicii mu'anas uu yahay haddii uu noqdo weliba mu'anas majaaziyu ta'niis ah ta'da in la geliya waajib ay ahayd iyadoo laga tagay shicri baa lagu arkay iyado falaa muznatun wadaqat wadqahaa walaa ardun abqala ibqaalahaa baa la arkay falaa muznatu daruurii wadaqat ma ayna dhibiciyaynin wadqahaa daruurtan sida ay u dhibiciyayso oo kale walaa ardun ardana abqala ma ayna nabaad bixinin ibqaalahaa ardadan sida ay nabaadka u bixisay oo kale walaa ardun abqala weeye maxalu shaahidkii oo ta'dii laga tagay faacilkana damiir mustatira majaaziyu ta'niis buuna u noqonayay waka walxadfu xadaf والحذف حذف قد يأتي إنه يمادا سورة بلا فصل فصل الآن في تالي حذف كذا إنه يماده فاعلك اسم ظاهرة ومع ضمير ذي المجاز ووقع حذف كودعي في شعر قبل دحدي أي قدعي مع ضمير ذي المجاز مجاز من صاحبه ضميرك معي أيون دعي وطاو مع جمع سوى سالم من مذكر كطاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قتل الجنس فيه بينوا وطاوطا مع جمع جمع نبي حالي تاي جمع أوتي والصالمي مذ نبت قلي كسو هري من مذكر مذكر حقي حالو كهذا كطاي طابي لمتهي ما إحدى اللبين لمن مدد مع ذاهات والحذف واستحصنوا وحي وناجستين الحذف حذف بي وناجستين في النعمة الفتاة يوحي لمدد لقى حذفه لأن قصد الجنس جنس أجيدني bayin mid cad weeyaan fiihi nicma lfataatu dhexdii ayuu ka cad yahay halkanina wuxuu ka hadlayaa musanifka shardigii u dambeeye wey faacilka ismi daahiri haddii uu yahay taa ficliga in la geliyaa waa waajib bishuruutin arbaca afar shar shardigii hore wuxuu ahaa faacilku muanafkiisu xaqiiqiyu ta'niis waa inuu yahay shar ficliga iyo faacilka waa inaan la kala faslinin shardi labaad shardii saddexaad maya shardi baa ahaa laba shardi baan ku sheegay shardigii saddexaad waxa weeyaan faacilku waa inuu mufrad yahay ama tasriif jamac waa inuusan noqonin shardiga afraadna caamilka waa inuusan nicmo iyo bi'sa ahayn afartaa shardi ayaa la shardi afartaa shardi labada shardi ee u dambeeya ayuu halka ku sheegay labadaa shardi waxa weeyaan faacilka waa inuu mufrad ama tasniye yahay iyo jamac waa inuusan ahayn caamilka nicmo iyo bi'sa waa inuusan ahayn shardiga ah faacilku waa inuu mufrad yahay ama tasniye yahay oo jamac waa inuusan ahayn musanifka sidaasi ka bedelan buu u sheegay sideedaba saddex madhab baa ku jira faacilka haddii uu jamac noqdo ficliga in loo ta'niisinayo iyo inaan loo ta'niisinayn saddex madhab baa ku jira madhab waa madhabka ee kuufiyiin oo sida faraha badanba isticmaalka ku badan waxa weeyaan jamac oo dhan inta dabada laga maro noocuu doonaaba ha noqdo jamcu tasxiix mudakare ha noqdo jamcu tasxiix mu'anafe ha noqdo jamcu tagsiir mudakar iyo mu'anaf midkuu doonaa ha noqdo ismuljinsi ha noqdo ismuljamac ha noqdo noocuu doonaaba ha noqdo jamacnimada haddii meelaha ay ka soo dhawaato ee taada in la geliyo inaan la gelinin labadaba inay banaanaato waa madhabka kuufiyiin oo la yidhaahdo qaama qaama azayduuna wa qaamat azayduun qaama alhindaatu wa qaama wa qaamat alhindaatu qaama azuyuudu wa qaamat azuyuud qaama alhunuudu wa qaamat alhunuud sidaa in la yidhaahdaa bannaan oo taada in la geliyaana way bannaan tahay iyadoo jamaacatu lagu awilayo taada in laga daayaa bannaan iyadoo jamcin loo eegayo lagu awilayo sidaasi waa madhabka kuufiyiin waana sida isticmaalka uu ku badan yahay zabakshari qowlkiisina warkaasaa furayaayo wuxuu yidhi ina qawmii tajamacuu wabiqatlii taxadatuu laa ubaalii biqatlihim kullu jamcin mu'anafu ina qawmii tajamacuu qoladaydi waa isu yimaadeen wabiqatlii taxadatuu inay i dilaanna waa ku sheekaysteen laa ubaalii bijamcihim jamacooda dankamadihi kullu jamcin mu'anafu hee jamca kastaa mu'anaf in la taaniisiyaa banaanay waa kuufiyiin madhabkooda basriyiin madhabkoodana waxa weeyaan labada jamcu tasxiix in laga reebo oo jamcu mudakaru saalimta in loo geliyaa ma banaana mufradkiisuu la mid yahay jamcu mu'anasu saalimana taa in loo geliyaa waajiboo mufradkiisuu la mid yahay labadaa jamca laga reebo jumuucda kaloo dhanna ta in loo geliyo in laga daayo ay bannaan tahay sidaasina waa ibnu hishaam sida qadriga uu ku sheegaa oo faka mufradayhimaa buu yidhaahdaayo labada jamac waxay la mid yihiin jamcu tasxiixa labada jamcu tasxiix labada mufrad bay la mid yihiinoo wixii mu'anasayna taada in loo geliyaa waajiba wixii mudakara in loo geliyaa ma bannaan madhab basri madhabka basriyiinna ka madhab saddexaad oo dhexdhexaada macnaha meel yar luuqluuqa marayo oo naxwiyiin yar ay ku tageen ayuu musanifka raacay naxwiyiintaa ku tagayna waxaa ka mid ah abucaliil farisi ayuu ku raacay oo waxa weeyaan madhabka jamaca mudakarka saalimka keli in laga reebo oo la yidhaahdo jamaca mudakarka saalimka mufradkiisu lamid yahay taa in loo geliyaa ma banaano jumuucda kaleo dhan isku dar xataa ma jamca manafka ku dar ee saalimka ah taa in loo geliyaana waa bannaan tahay in laga daayaana way bannaan tahay jamaca mudakarka saalimkaana taa in loo geliyaa ma banaano madhabkaasina waa madhab qolada ku tagtay aad ay u yartahay isticmaalkana aad u yar saddexdaa madhab ayaa ku jira saddexdaa madhab isticmaalka kan kuufiyiintu u badan yahay oo wixii jamaca min awalihi ilaa aakhirihi majaaziyu ta'niis ahaan in loola dhaqmo taada in la geliya in laga daayaa labadaba ay bannaan tahay aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiina oo aamanataa u ta'niis la gelihi banuuna jamcu mudakaru saalim weeyaan oo isagoo jamcu mudakaru saalim yahay ayaa ta'dii la geli waxaa kale idaa jaaa kalmu'minaatu oo almu'minaatu oo faacila ayaa ta'dii laga daayey basriyiin waxay leeyihiin labadaa jamac idaa jaaa kalmu'minaatu ta'da waxaa looga tagay fasli mafcuulkii baa lagu fasliyey ficliga iyo faacilka aamanat bihi banuu israa'iilana banuu waa jamcu tagsiirba oo jamcu tagsiir sida jamcu tasxiix u yimid weeyaanoo banawun buu asalkii ahaayo waawdii ayaa laga xadfo akhirkii ayaa la xadfay hee jamcu tagsiirnimadaa tahashay ta'da in loo geliyo ee jamcu tasxiix caadi haddii uu yahay ta lama geliyeen basriyiin waddadaasay mariyeen waka mawdica saddex shardiga afraad waxa weeyaan caamilka waa inuusan nicmo iyo biisa ahayn haddii uu nicmo iyo biisa noqdaa faacilkii mu'anas kasta ha noqdee taada in la geliyaa way bannaantahay in laga daayaana way bannaantahay waayo faacilka nicma marba hadduusan damiir ahayn al baa la gelin ama mid al la geliya ayaa loo idaafayna labadaa mid buu noqon ashana jinsiye weeyaan jinsiyadaa ayaa jamc ahaan ka dhigaysaa taada in la geliya in laga daya labadaba banaan wataawu taa maca jamcin jamac micii xalay tahay xalay ahaatay jamaca oo siwa saalimi saalimka soo haray saalimka oo min mudakarin mudakar xaggii ka ahaaday ka taayi taabay la mid tahay taada oo maa ixda labini labin mideedoo ku sugan labin jamac weeyaane mufradkeeda labinatu wey labinatun oo ta wadato caamilka ku camalfalayaa ta'da in loo geliya in laga daayaa labadaba bannaan waayo waa majaaziyu ta'niis oo kasarati labinatu iyo kasara labinatu labadaba in la yidhaahdaa bannaan labinadaas majaaziyu ta'niiska ayay la mid yihiin jumuucda oo dhan marka la isku daro ilaa jamaca mudakarka amooye kaataa in loo geliya ma bannaana sidaa ayuu ku wadaa farisibu ku raacaya والحذف واستحسنوا وحي وناجستين الحذف حذف تأذي لا حذفه في نعم الفتاة نعم الفتاة يوحي لمدة يكون وناجستين لأن قصد الجنس جنس أجدري بين من عدويان فيه فاعل كالنعمة أيك عديه والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاوب بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل والأصل سلا أصل كافي الفاعل فاعل وأصل أن يتصل عاملك وإن كحية والأصل سلا أصل كافي المفعول مفعول وأصل أن ينفصل عاملك وإن كسعنا هذا وقد يجاوب إن لي ما دازل ذا بخلاف الأصل أصل كسيدة ومرتب caalimada carafa haddii ay la macno noqoto hal mafcuul bay nasbin jirtay ra'aada absara haddii ay la macno noqoto hal mafcuul bay nasbin jirtay ficligii calimo ahaayee halka mafcuul nasbin jiray iyo ra'aadii halka mafcuul nasbin jirtay hamse haddii lagu daro hamsatu naqli mafcuul kale ay ugu dariyo faacilkii ayaa mafcuul noqonaya ficligiina laba mafcuul ayuu sidaa ku qaadani waa marka hamsada lagu dare laba mafcuul marka uu sidaa ku qaato labada mafcuul midka hore naasix inuusan ku ahayn horay buu usoo sheegay musanifka wamaa limafcuulay calimtu muطlaqan lisaani wahalii aydan xuqiqa wakila oo labada dambe ayaa calimadii labada mafcuul qaadan jirtay wixii ku banaanaa labadeedii mafcuul ayaa ku banaan kan hore faacil buu ahaan jiray kuma banaana kan hore faacil buu ahaan jiraye kuma banaana waa soo marnay waayahay ra'aadan iyo calimada waagii hore laba halka mafcuul nasbin jiray maanta hamse haddii lagu daro laba mafcuul bay nasbinayaan labadaa mafcuul mid hamsadaa keentay oo faacil buu ahaan jiray waagiisii hore kan dambena naasix kuma ahaa ficliga oo markii ra'aa iyo calimo ay ahaayeene halka mafcuul ay nasbin jireen halkaa mafcuul siduusan mansuuq u ahayn ayuu maanta oo hamse lagu darayna mansuuq uusan u ahayn oo calimadan iyo ra'aadan iyo hamsada lagu daray araa iyo calama la yireen sidaa labada mafcuul lagu gaarsiiyey mafcuulu saaniga naasik kuma ahee garo maadaama waagii horeba hal mafcuul ay nasbin jireen ee hamsada ay mafcuul labaad ugu dartay marka kuma banaana mafaaciishii mansuuka ahayd wixii ku banaanaa oo ilqa wax la yidhaahdaan ku banaaneen musanifka waxaad moodaa tacliiqna kuma banaana inuu leeyahay laakiin tacliiq waa ku banaan yahay oo horey waxaan usoo sheegnay ficli kasta oo dariiq u ah cilmi iyo wax in lagu ogaado sidiisaba tacliiq baa ku banaan ee ra'aadan iyo calima cilmi dariiq cilmi dariiq ay cilmi u yihiin maadaama ay u yihiinna tacliiq waa ku banaan yahay ee muxuu ahaa waxyaabahii kale aan ku banaanayna tacliiq waa ku banaan yahay sidaa darteed qudariga wuxuu leeyahay wathaani minhumaa ka thaani itnayka saafahuwa bihi fi kulli xukmi du'tisa bisaaca dambe waxaa wanaagsanayd buu yahay musanifka inuu ku bedelo waman yucalliq haahunaa famaa asa waman yucalliq haahunaa halkani tacliiq ninka ku sameeya famaa asaa xumaan ma uusan samaynine way wanaagsan tahay sidaa inuu yidhaahdaa fiicnayd qudarigaas sidaale wanka wain tacadayaa labadii haddii ay u tilaabaan waa ra'aadii iyo calimadii iyoon hamse lagu darin liwaaxidin hal mafcuul haddii ay u tilaabaan bilaa hamsin hamse la'aantiisay hal mafcuul u tilaabeen fa tawasalan oo tawasalan ficlu amar laga dhigo ficil maadi oo tawasalaa alifta laga dhigo muxuu ahaa tasniyana way bannaan tahay fatawasalaa labadii way gaareen oo calimo iyo ra'aadi lithnayn labay gaareen bihii hamsaha sababtii ayay ku gaarheen wathaani kan labaad minhumaa laba mafcuul xaal uu ka mid yahay midka labaad ka thaanitnay kasaa kasaakeeda dambe ayuu la mid yahay kasaa iyo acdaa iyo afcaal laba mafcuul nasbiso naasik aan ku ahayn baa jirta afcaasha mafcuulkeedii thaaniga ahaa ayuu la mid yahay oo mansuuq ma aha sidaa ayuu u jeedaa fa huwa calimada laba calimada lagu daray labadeedii mafcuul midka dambe du'tisaa'in dayasho mid u saaxiiba weeye bihi bisaalisnay kasaa kasaakeeda dambe lagu daydo fii kulli xukmin xukum dhammaantii looga daydo وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر وكأرى أرى أي لمدي هي أراي السابق إيه الري نبأي وأخبري وحدثي وأنبأي كذاك خبرنا والله مده waxaan soo sheegnay baabkani wuxuu u guntay musanifka afcaal saddex mafcuul nasbini afcaashaa saddexda mafcuul nasbini ra'aa iyo calimo min baabi darna waa akhwaatiha ka mid ahaa hamse haddii lagu daro saddex mafcuul bay nasbinayaan iyo shan ficli oo kale toddobadaa ficli ayuu halka ku sheegay ra'aa iyo calimo ayuu soo sheegay hamse marka lagu daro saddex mafcuul bay nasbinayaane shantii kaleu halka raaciyey shantaa kalena waxa weeyaan ambaa iyo nabbaa iyo akhbara iyo khabara iyo ara muxuahaa ambaa iyo akhbara iyo xadaa xadaa iyo ambaa iyo nabbaa iyo akhbara iyo khabara shantaa ficli weeyaan iyo labadii ficliya hore toddobay isla noqonayaan toddobadaasi saddex mafcuul bay nasbi ambaa saddex mafcuul nasbisaa misaal ahaan horta saddexda shantan ficliya dambe halka uu ku sheegay musanifka saddex mafcuul oo cadcaday isdaba taalla iyagoo nasbinayaa weli lama arag oo luqatu carab laguma arag saddexdii mafcuul oo iswada daba taalloo wada nasbisan iyagoo ay daba yaallaan oo ku camalfalaya lama arag waxaase la arki ficliga majhuul inuu bineeyo saddexdii mafcuul midka hore naa'ibulfaacil looga dhigo labada dambe la nasbiyo mar haddii ficliga naa'ibulfaacil uu rafciyey laba mafcuul oo dambena uu nasbiyey laazim ficligaa saddex mafcuul buu u tilaabayee garo laakiin lama arag saddexdii mafcuul oo iswada daba taalloo wada nasbisan misaalada musanifka uu keenaye waxaan wadaa ibnu caqiilka uu keenaye ashcaarta ah dhammaantood afcaasha waa wada majhuul mafcuulul awalkii ayaa wuxuu u siiyey naa'ibulfaacil labadii dambena wuu nisbiyey waxaa kaloo la arkay ficliga musame inta laga dhigo hal mafcuul la siiyo labada mafcuul oo kale in la tacliiqiyaana waa la arkay hal mafcuul inta toos loo siiyo labadii mafcuul oo kale tacliiq in loogu sa looga sameeyaana yidana la arag laakiin saddexdii mafcuul oo wada nasbisan oo iswada dabataalla lama arag waxaa ka mid a nubi'tu jurcata wasafaahatu kasmiha yahdii ilaya garaa'ib alashcaari nubi'tu waxaa la iigu warramay zurcata ninka zurca la yidhaahdaa yahdii ilaya aniga inuu iisoo hadiyeynayo oo iisoo dirayo ashcaari ashcaarta gariibkuu iisoo diraya wasafaahatu safiihnimadana kasmihaa magaceeday la mid tahay xagga xumida oo magacaa safiihnimada sida uu u xun yaho macnaheedana u xun yahay safiih wayu ujeedaa ninkaa u caynaya maxalushaahidkana waxa weeyaan nubi'tu taadaasi waa naa'ibulfaacil mafcuulu lwal zurcatana waa mafcuulu thaanigi yahdii ilaya garaa'ibal ashcaari jumladeedana waa mafcuulu thaalidkii waka waxaa kaloo lamida wamaa calayki idaa ukbirtinii darifan wagaaba bacluki yowman u diini wamaa shaygeebaa calayki adiga dushaada ku sugnaaday gabadh yahay idaa ukhbirti marka lagu warramay nii aniga laiigu kaa warramay darifan naa'ibulfaacil mafcuulu lawalkii weeyaan yaadana mafcuulu thaanigii weeye darifanna waa mafcuulu thaanid saddexdaa mafcuul kan hore naa'ibulfaacil u yahay ayuu sidaa isu dabadhigay waxaa ka mid a o manactum maa tus'aluuna faman xuditumuuhu lahu lahu calayna alwilaa ow manactum miyaa diideen niman yahowni maa shaygii tus'aluuna laydin weydiisanayee nabadgelyadii iyo wixii ma diideen uu sheekeeyey axadkaasi lahu axadkaa inuu u sugnaaday calaynaa korka naga wilaau madaxtinima maxalushaahidkii waxa weeyaa xudithtum naa'ibulfaacilkii weeyaan taada huudana mafcuulu haanigii weeye lahu calayna alwilaau jumladaana mafcuulu haalidkii weeyaan waxaa ka mid ah waumbitu qaysan walam abluhu kamaa zacamuu khayra ahli waumbitu waxaa laiigu warramay qaysan qays waxaa laiigu warramay khayra ahliilyaman inuu yahay walam abluhu maaba aanan imtixaamin kamaa zacamuu sida ay sheegteen ma aanan imtixaamin umbitu taada naa'ibulfaacil mafcuululawalkii weeyaan qaysanna waa mafcuulu haanigii khayra ahliilyamanna mafcuulu haalidkii weeyaan waxaa kaloo miaala wkhubirtu sawda alhamiimi mariidatan faaqbaltu min ahlii bimisra acuuduha wakhubirtu waxaa laiigu warramay sawdaa alhamiim meesha hamiim la yidhaahdo sawdadeedii waxaa laiigu warramay mariidatan mid xanuunsan inay tahay faaqbaltu min ahlii ehelkay xaggiisa ka soo qaabilay bimisra ku sugan acuuduhaa xaal aan booqanayo maxalushaahidkii waxa weeyaan waumbitu taadaasi naa'ibulfaacil mafcuulu awalkii sawdaa alhamiimina mafcuulu taanigii mariidatanna taalidkii weeyaan oo ficligiiyo sidaa majhuul u ah mafcuul awalka naa'ibulfaacil u rafciya labadii dambena ay isnasbisan yihiin sidaa ayaa loo arkay waka waka araa araa ayuu la mid yahay araagii asaabiqi ee hormaray caadiyo hamse lagu daray araa la yidhi laba jeer ayuu baabka kusoo sheegay musanifka labadaa jeer waxaa hor mar waxay ahayd saddex mafcuul bay nasbinaysay ilaa alaaati ra'a wa calima cadow idaa saara araa wa aclama marna laba mafcuul bay nasbinayso hamzadaa mafcuul labaad gaadsiisay markii horena hal mafcuul buu nasbinayey wain tacadayaa liwaaxidin bilaa hamsin falaysa layna bihi tawasula labadana sheegidda waxaa ku horreeya kii saddexda mafcuul nasbinayey asaabiqiina sidaa ayuu u jeedaa waa ka araa araa ayuu la mid yahay araagii asaabiqii ee horreeye saddexda mafcuul nasbinayey ayuu la mid yahay nabaa iyo akhbara iyo waxadata iyo wa anfaa kadaaka ka ayuu la mid yahay khabarana waa la mide الفاaعل hda محلh ومبحث الفاaعل الذي kمrفوعyta زaيد المنير وجهه نعم الفتى الفاaعل فاaعل الذي kii weeyaan اsتقر ku sugnaa kaمrفوعey أtىa زaيد منيرا وجهه نعم الفتى مثaalka iyo waxa lamidka a labadiisa mrفوuعee ku sugan wy halkani wuxuu ka bilaabayaa مصنفka فاaعل marفوuعad ayuu soo bilaabay مبtd kasoo bilaabay مبtd iyo نawاasktii ayuu kasoo baxay marfuucaadka ka labaad waxa weeyaan faacil waa haddii mubtadanimada loo tiriyo haddii nawaasikta la tiriyaana faacil iyo ismu kaana iyo afcaalumuqaarabo ismigeeda iyo inna iyo akhwaadkeeda khabarka ay leeyihiin laada tacmalu cabale ina khabarkeeda waxyaabahaasoo idin mado marfuucaad bay noqonayaan waxaa kaloo marfuucaadka ka mid ee faacil faacil marfuuc weeyaan waxaana rafcinayaa sida raajixa ah ficliga ama ficliga waxa shabahee ka hormaray ayaa rafcini faacil weligiina waa mafcuul sagaal xugum buuna leeyahay faacil sagaalkaa xugum waxa weeyaan musanifka horta muusa tacriifinina wuxuu sameeyey miihaal buu sheegayo wuxuu yidhi miihaalka iyo waxa lamidka ah waxa ku sugan baa faacil la yidhaahdaa labada marfuuc ee miihaalka ku dhex sugan iyo waxa wixii labadaa marfuuc lamid noqdaa faacil la yidhaahdaa faacil waxaa la yidhaahdaa xagga luqada man awjada alficla ficliga ruuxa ahaysiiye axadka ahaysiiye ayaa faacil la yidhaahdaa xagga isilaaxana faacil waxaa la yidhaahdaa ficli musama ah wixii loo tiiriyo ficli musamoon majhuul ahayn wixii loo tiiriyo ayaa faacil la yidhaahdaa ama man qaama man waqaca minhu ficlun aw qaama bihi ficli ruux uu ka dhacay oo ficilka sameeyey aw qaama bihi ama ficligaa asaga ku qumayoo sababkii ayuu u qumay sida maata zaydun weeyaan dhimashada zayd uusa samaynin laakiin dhimashada asagay ku qumay kaasaa faacil la yidhaahdaa sagaal xugumna wuu leeyahay toddoba xugum buu musanifka matniga saarayaa toddoba xuguma isku xigto laba xugumna wuu ka tegayaa sagaalkaa xugum buu leeyahay lifaacilin tiscun khudii taakhiira warafca wadikra walow taqdiiran tajriida caamilin lahu can calami tasniyata jamcin lixaaqin culima taaniisahu waxasa ficlin yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu bicaamilin ignaahu can ilkhabar wa kownahu bilaa tacadudin nadmiga ayaa lagu jamciyaa lifaacilin tiscun faacil sagaal xugum buu leeyahay hudii taakhiira weligii waa inuu dambeeya faacil ma soo hormari karo sida raajixa ah qolyaa si kale wada waa sheegi doonaaye warafca weligii marfuuc weeyaan faacilka waa arrinta musanifka uu ka bilaabay oo alfaacilu aladii ka marfuucay ataada warafca wadikra faacil weligii maxduuf ma noqon karo waa in la sheegaa musanifkaa keeni doonaaye walow taqdiiran ha lagu sheego tajriida caamilin lahu caamilka ku camalfalaya faacilka waa in laga dhartiraa can calami tasniyatin tasniya calaamadeeda waa in laga qaawiyaa jamcin wa jamcin jamc calaamadiina waa in laga qaawiyaa lixaaqan culim qola haleeshiinayana waa la ogaaday akalunilbaraakiisi la yidhaahdo ta'niisahu caamilka waa in la ta'niisiyaa faacilka haddii uu mu'anas yahay waxadfa ficlin yacmalu licilmihi ficliga ku camalfalaya haddii la garanaya in iska xadfi karo ama waajibba uu noqdo xadafka waasluhu yatasil faacil asal wuxuu u leeyahay caamilka inuu ku xigo mafcuulla gadaal ka yimaado bicaamilin ignaa'uhu can ilkhabar kaafinta caamil khabar uu ka kaafinayo yacni caamilkiisa wuxuu noqday wasfi mubtadaa aqaa'imun bay arrintii noqotay faacilka khabar buu kaga filan yahay oo khabar uma baahnaanaya qaa'imkii mubtadaha ahaaye aqaa'imun azaydaani ayaa u faacila faacilkaana sadda masada alkhabar ignaa'uhu can khabar wa kownahu bilaa tacadudin aha faacil weligii mid weeyaane ma tacadudo oo ficliga laba faaciloo isdaba taalluu rafcinaya wax jira maaha sida laba mafcuul iyo saddex mafcuulba uu nasbin karo faacil weligii hal buu noqdaaye laba faacil oo ficli wada rafcinayaa ma jiro sagaalkaa xugum buu leeyahay sagaalkaa xugum labada xugum ee u dan buu ka tegi doonaa musanif ignaa'uhu cani ilkhabar khabarka kaafinta uu ka kaafinaya haddii hadduu caamilkii mubtada noqdo kaa wuu ka tegayaa musanifka baabulmubtaduu kusoo sheegaye wa kownuhu bilaa tacadudinna muusan sheegin toddobada kale ayuu nadmiga saaray toddobadaa nadmiga uu saaray halkani wuxuu ku sheegay faacilka inuu marfuuc yahay weligii lafdigii xadfuljari zaa'ida waa lagu jari karaayaa oo maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiirin in la yidhaahda way surowdaa ama kafaa billaahi shahiida in la yidhaahda way surowdaa min zaa'ida iyo ba zaa'ida sidaa loogu jaro idaafatu masderin ow ismu masderin in lagu jaraa surowdaayo walowlaa dafcullaahi nnaasa la yidhaahdo iyo qublatu rajuli imra'atahu la yidhaahdo oo masder iyo ismu masder sidaa in loogu jaro way surowdaa in la nasbiyaase ma surowdo qiyaas ahaan samaac baase loo maqlay wa rafca mafcuulin bihi laa yaltabis mac nasbi faacilin rawow walaa talbis wa rafca mafcuulin wa rawow waxay weriyeen rafca mafcuulin bihi mafcuulu bihi inay rafciyaan laa yaltabisu faacilka aan ku dhehgelmaynin maca nasbi faacilin faacilkiina ay nasbiyaan sidaasi way wariyeene walaa taqis ha qiyaasanin musanifkan laftiisa kaafiyadiisa sidaa ku yidhaahdaa waxay sheegaan kharaqa fawbu lmismaara kharaqa fawbu waxaa la jeexay marada weeyaanoo mafcuulka ah wayna rafciyeenoo kharaqa fawbu bay yidhaahdeen almismaaradii wax jeexayna faacilka ahaydna way nasbiyeen sidaasi sabac weeyaane qiyaas ma aha ee mafaacil laba laba nasbiye waa marfuuc lafdigiisa in sidaa loo jarana way suuroobi kar faacilka waxaa ku camalfalayaa ficli iyo ficli wax shabahay xagga camalka ka shabahay ficliga waxaa shabahayna wuxuu noqon karaa ficliga mooye waxaa shabahay wuxuu noqon karaa toddoba shay musanifka sifa mushabahu ka miaaliye muniiran wajhuhu muniiran waa sifa mushabahaa wajhuguna faacilnimuu u qaatay toddoba shay oo kalea ra'iya muxuu ahaa toddoba lix shay oo kale ayaa faacilka rafciya lixdaa shay waxaa ka mid ah daraf jaar iyo majruur masder ismi faacil amhilatu lmubaalaga afcaal tafdiil sifa mushabaha ah waxyaabahaasoo idil way rafciyaan yacnii waxyaabaha camalfalo sagaal shay toban shay baa camalfalaayay tobankaa shayee camalfalo mid mooye sagaalka kale faacil bay rafciyaan hal shay baa naa'ibulfaacil rafciyaa ismi mafcuul weeyaane sagaalka kalena faacil bay rafciyaan sagaalka mid ficli weeyaan kan labaadna waa si sifa mushabe labadaas u miaaliyey toddoba kaluu ka tegay musanifka nadmi baa lagu jamciyaayo waxaa la yidhaahdaa wadarfu wasmulficli wasifatu latii qad ashbahat maca afcali tafdiili waljaaru wlmajruuru amhilatu macas bilmasdar ismay faacilin mafcuuli wakadalika masdaruha waduunaka cashara kalficli yaclamuhaa dawu taxsiili adarf darafka wuxuu rafciyaa shay wax buu u camalfalaayo wax buu rafciyaa faacil buu rafciyaa adarfu wasmulficli ismulficligana faacil buu rafciyaa wasifatu latii qad ashbahat sifada ismiga faacil shabahdaa sifadii mushabahada ahayd weeyaane iyaduna faacil bay rafcisaa maca afcali tafdiil afcaalu tafdiilla asna wuxuu rafciyaa faacil waljaaru walmajruur jaar iyo majruur ayaa faacil rafciyaa waljaaru walmajruuru amhilatu lmubaalaqa ayaa waxay rafcisaa faacil maca ismi lmasderi ismulmasderkana faacil buu rafciyaa ismay faacilin ismiga faacilna faacil buu rafciyaa mafcuul ismiga mafcuul asagu naa'ibulfaacil buu rafciyaa iyo waan ka bixini wakadalika masdaruha intaa masderkii laga keenayna faacil bay yuu rafciyaa wa duunaka cashara intaa toban weeyaane duunaka qaado casharatan toban yaclamuhaa tobankaa waxaa yaqaanaa dawu taxsiili xasilinta ruuxa u saaxiibka qolada u saaxiibka ah ama yucmiluhaa waxaa camal siiyaa dawu taxsiili xasilinta kuwa u saaxiibka ayaa camal siiya sagaalkaa shay ayaa faacil rafcisaa faa ficli iyo wuxuu ka miisaaliyey sifadii mushaabahada ahayd waka alfaacilu faacil aladii kii wey ka marfuucay marfuucay wuu tasniyeeyee garo miaalkana saddex marfuuc baa ku sugan ee laba marfuuc keli a kuma sugna ataa zaydun zayd waa rafcisan yahay muniiran wajhuhu wajhu waa rafcisan yahay nicmalfataa alfataa waa rafcisan yahay maxaa lu rafcu yahay wuu rafcisan taqdiirtuu ka rafcisan yahay saddex marfuuc marfuuc baa ku jirtaa musanifkana laba marfuuc buu sheegay saddexda marfuuc buu laba israacinaya oo laba ficli baa wada rafcinaya ficli baa rafcinaya midna wasfi baa rafcini wasfiga kan uu rafcinaya waa tiro mid buu ka soo qaaday ficli labada ficli labada marfuucay kala rafcinayaanna hal buu ka soo qaaday maadaama ay ficli wada yihiin ficligaa jaamid iyo mushtaq uqejaamid iyo mutasarif uqeybsama alfaacilu aladii kii weeyaan ka marfuucay ataa waxaa yimid zaydun zayd baa yimid muniiran xaal uu yahay mid uu ifaya wajhuhu wejigii nicma alla wanaag badanaa alfataa wiilka dhallinyarada a wanaag badanaa miitaaladaa iyo wixii lamida labada marfuucee ku sugan weeyaan وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وبعد فعل فعل قداش إنه كسرنا هذا فاعل فإن ظهر هدي أمغضه فهو كامغضي أي المقصود كي لو كستي اللي دون يبه وإلا هدوسا موقني فضمير ضمير ويان ضمير كو استترى أستهم لبا حكم تضوي حكم المصنف كوتيرين يا هل حكم بصور شيء يوم مرفوع نمدوي لبا حكمنا هل كو شيء لبدا حكم حكم كوري waxa weeyaan wa ba'da fi'lin fa'il fi'li gadaashi fa'il ayaa ku sugan macnaha fa'ilka iyo fi'liga fi'liga waa inuu horeeyaa fa'ilkana dambeeya fi'liga li sharti ma aha waxa la wixii fa'il ku camal falayo caamilka waa inuu horeeyaa fa'ilka waa inuu dambeeyaa fa'il in la hormariyana ma banaano sida ayuu ku wadaa musannif basriyiin ayuuna ku raaciyaa waana wajhi raajixa oo faacil weligii caamilkii in laga hormariyo inayna banaanayn kuufiyiin niman la yidhaahdaa banaynayaayo waxay leeyihiin faacilka inuu hormaraa mutlaq bay u banaan tahay dan lagama le waa la hormarin karaya oo faacilka mubtadu ku dheehgelmayaa dan weynba kama leh oo waxay leeyihiin faacilka haddii uu hormaray iyo haddii uu dambeeyo isku macnuu faa'iideynayaa faacilka inuu hormaraana waa banaan tahay waxayna daliishanayaan nadmi shicirka shicir carab ayay daliishanayaan shicirka waxa weeyaan ma liljimaali mashuha wa'iidan ajandalan yaxmilna am xadiidan ama sirfaana baaridan shadiidan ama rijaala juhaman qucuudan zaba gabarha yidhaahdaa ku gabayday oo aabbaheedaa la dilay boqor buu ahaaye haddii uu boqor ah meeshii bay qabsatay bay boqor ka noqotay judayma nin la yidhaahdo ayaa muxuu ahaa yaa aabbaheeda dilay boqor bay maayuuna ahaa meeshii bay qabsatay judaymahana meel kalu boqorka ah hadha way khiyaanaysay oo waraaq bay usoo dirtay waxay tira ninyahow waxa guur baan u baahnahayo wax adigaa mooye cid kaloo munaasib iyana meesha ma jirto marka inaan isguursanaan doonaya labadii boqortinimana adigu aad isku darsato oo haweenku boqorfinimada kuma fiicnay hunguri baa kale oo qoladii wasaaradiisu jamciye uu la tashay maxay idinla tahay allaylah waa nala quman tahay waaye aan isku darsano intaas qasiir nin la yidhahdaa meesha war qasir adiga maxay kula tahay halluka dhaqaajina guuri islaada waa nasiraysa war maye warkii lama dhegaysa adigu markii dambaysadii waa la tagay haddii la tagay dhabbaysiisa ninkii way dishay weliba markay dilaysay qisaa jirto adigu waxbaa way dishay u dambaysadii haddii ay dishay meeshiibaa waxaa boqor ka noqday oo ninka uu ka soo tagay wiil abti uu yahay camar la yidhaahdo camarkii ayaa markaa xeelad sameeyey si uu ku dilo iidi judaymkii qasiirkii waagii hore ninka la teliyey ayaa wuxuu yihi tala keenay oo wuxuu yidhi ninyahu dhabarka iga garaac sankana iga goo intaa markaad iigu isku darto isiida waa yahay sidii baa la yeelay u carar islaantii buu u tagay zab baa la yidhahday zabbay ninkii ahaa camar sidanuu ii galay maxaa sababa hee abtigiis inaan anigu shirqoolay oo aan kuu keenay ayuu u qaatay marka waagii inuu dil u damcay sidanuu i yala waa soo caray adigaa kuu soo carar waxoogaha bay yaay adigu yar imtixaantay waa way ku kalsoonaatay alla ilahay ninkani waa nin fiican safar baa waxay ugu dirtay meelihii isagaa wuxuu yidhi bacshiradaan ku fiicnahayo meelo shaam iyaan kasoo safraya dhowrjeer hadduu safray markii dambe oortii rag buu soo saaray meel bay fuushay oo oortii oo soo socotay fiirisay oortii oon tillaabsani karin bay aragtay oo aad u culus gabayganay tirisay maali maalil jimaali mashwaa weye war oorta waxaa ku dhacay waa tukuraysay ajandalan yaxmilna am xadiidan war dhagxan miyay wadaa oortu mise bira ama rijaala jusaman qucuudan mise rag bay wadaa oo jilbaha ku fadhiya khasiir waa daba taagan yahay bal irijaala jusaman qucuudan buu leeyahay maya rag bay wadaa hoos buu leeyahay hadhow adiga la qabay islaantiio la dili adigu ciidaa sunbay lehe suntii bay isku dishay biyadi laa laa biyadi camar bay tiri matal bay noqotay biyadi laa biyadi camar gacantaydaan isku dilay camar ima dilin yay adigu matal ka dhigtay oo dambaysadii ay ku dhimatay gabaygaasay daliishadeen oo maalirijaali mashuha waa mubta waa faacil muqadam bay yidhaahdeen wa'iidanna ismi faacil ama sifa mushabahoo la dibdhiga weeyaan faacilkiyaa lasoo hormariyey mashuha mubtada weeye haddii la yidhahdo khabar baan loo haynin sidaa ayay daliisha basriyiin waxay yidhahdeen mashuha waa mubtada wa'iidanna xaalo weeyaan ama master xaalo weeyaha caamilkii ku camalfali lahaa xaaladaana wuu xadfan yahay ta'idu waa tukubi wa'iidan xaal ay tahay mid tukubi sidaa in la yidhahda ay noqon lahayd bay leeyihiin faacil in la hormariyaana weligood ma ogola xukumkii labaad weeyaanoo musanifka uu sheegay wa bacda ficlin faacil ficli gadaashii faacil ayaa ku sugan macnaha ficli faacil lama horumarin karo caamilkii lagama horumarin karo xukunka saddexaad waxaa weeyaan faacil inaan la xadfi karin fain dahar fahwa waila fadamiirun istabtar faacil weligii maxduuf ma noqon kare waa in la sheegaa oo waxa weeyaan malzuumu dikri sheegidiisa mid la laazimayo weeyaanoo in la xadfaa ma banaano weligii faacil xadaf kuma banaano xukunkii saddexaad wey lafdiga haddii uu ka muuqdo alla sahal hadduusan muuqaninna waa qadaran yahay waxaa jira mawaadic khaas ahaaneed oo faacilka la xadfayo ilaa sagaal mawdic baa la sheegaa faacilka in la xadfayo sagaalkaa mawaadic isku wada waafaqsan yahay ma aha bacdi baa si u awilaa laakiin sagaalkaa mawdic inuu xadfan yahay ila haalib ah sagaalkaa mawdic waxaa ka mid ah ficligii majhuulka loo bineeyey oo ficli haddii majhuul loo bineeyo faacilka waa la xadfayaa iyo weliba waajibulxadaf wey ficli majhuul ee faacilkiisa in faacil naa'ibulfaacil looga dhigaa ma banaana waa kow mawdica labaad waxa weeyaan ficli rafciya waabuljamaaca ama yaau lmu'anasati almukhaaaba isla markaana alif aan ku jiranayn alif hadduu ku jiran yahay xukumku sidaa ma noqonayo ficliga waawuljamaaca hadduu rafciyo ama yaau lmu'anasati almukhaadaba rafciyo isla markaana alif uusan ku jiranayn nunu tawkiid haddii la daba dhigo ficliga wawdi iyo yadii waa laxa oo layasudunnaka iyo latasmacunna laleeyahay iyo latadribinna macnaha yadii faacilka ahayd iyo wawdii faacilka ahayd maxduuf weeyaan sabab baana loo xadfayaayo baabkii baabu nunu tawkiid baan gaari doonaa ficliga waa hadduusan alif ku jiranayn hadduu alif ku jiranaa wawdii iyo yadii ayaa dame iyo kasra lagaariyo latublawunna iyo faimaa tarayinna ayay arrinta noqonaya kuma jirto mawdic labaad oo faacilka la xadfayo weeyaan ficligii oo rafiya waawljamaca ama yaau lmu'anasati almukhaadaba alifta aan ku jiranayn waa haddii nunu tawkiid la daba dhigo mawdica saddexaad waxa weeyaan ficliga mu'akidka oo ficli kale lagu tawkiid sida ataaka ataaka allaaxiquuna axbis axbis ataakada hore allaaxiquuna iyadaa faacil u qaadani ataakada dambe ficligaa hore ay tawkiidini faacil uma baahna bana uma baahna mawdic saddexaad weeyaanoo faacilkii la xadfayo mawdic afraad oo faacilka la xadfayo waxa weeyaan kaanada zaa'idada ah kaanada waxaan kusoo marnay in la ziyaadinaya xashwulkalaam waqad tuzaadu kaana fii xashwin kamaa kaana asaxa cilma man taqadama faacil uma baahna ficil maadi weeyaan faacilla uma baahna taamadii iyo naaqisadii midna ma aha mawdic afraad wey mawdic shanaad istinaha mufariqa ah macnaha waxaa tiri maa qaama ilaa zaydun qaama faacilkeedii maxduuf weeyaan zaydunna wuxuu bedelka yahay faacilka maxduufka ah oo maa qaama axadun ilaa zaydun buu ahaan lahaa mawdic shanaad oo faacilkii la xadfo wey mawdic lixaad oo faacilka la xadfayaa masderka faacilkii in la xadfaa bannaan in la sheegaana waa bannaan tahay oo walowlaa dafcullaahi naasa faacilkii waa sheegan yahay in la xadfaana way bannaan tahay oo icaamun fii yawmin dii masqaba la yidhaahdo icaamkana faacilkiisi uu xadfanaado waa mawdic lixaad mawdic toddobaad ee faacilka uu xadfan yahay afcil oo ficlu tacajub ah ficlu tacajubka haddii laga daba keeno ficlu tacajub kale faacilkiisi in la xadfaa bannaan kan dambe sida asmic bihim wa absir oo absir faacilkeedii la xadfay mawdic toddobaad wey mawdic sideedaad ee faacilkee la xadfayaa waa haddii mawdica faacilka xaalo mukarar oo tafsiil loo soo celceliye la dhigo xaalo mukarar oo lasoo celceliyey in wax lagu tafsiiliyana la doonayo haddii mawdica faacilka la dhigo faacilkaa waa la xadfayaa waajibulxadaf buuna noqonayaa sida kuratun duribat bisawaarijatin fatalaqafahaa rajulun rajulun kuratun haadihi kuratun tani kubad wey duribat lagu dhuftay bisawaarijatin uu soo gudan fatalaqafahaa rajulun rajulun rajulun rajulun xaalayn ahaan lahayd mawdica faacilka ayuu dhigay tafsiil ayuuna ka doonayaa talaqafahaa waxaa qaaday rajulun rajulun nin nin bay u qaadeen taqdiirtu waxay ahaan lahayd fatalaqafaha annaasu dadkii way qaadeen rajulan rajulan xaal ay ruxruux yihiin mawdica sideedaad weeyaan oo faacilka la xadfayo mawdic sagaalaad baa jira adugu sagaal mawdic ayaa faacilka la xadfaa sagaalkaa mawdic waxaan ahayn faacil in la xadfaa ma banaanee sheegid ayaa laazima sagaalkaba qudariga ayaa tirinaya inkastuu kala yar fogfogeynayo wa bacda ficli ficli gadaashi ayuu ku sugan yahay faacilun faacil haa mawdica sagaalaad wuxuu ahaa ficli maa zaa'ida lagu tawkiidiyey saddex ficli ayaa waxaa bannaan maa kaasa la yidhahda in la raaciyo waa katura iyo daala iyo qalla saddexdaa ficli maa in lagu daba daraa bannaan maadana ay zaa'ida tahay oo qalla maa iyo katura maa iyo daala maa la yidhaahdo ficligaa faacilkiisa waa xadfan yahay sida loo badan yahay qolaa waxay leeyihiin maadaa masderiya waxaa ka dambeeyaa masder laga xariyi masderkaasa faacil noqoni qolaa sidaa u icraabayaa laakiin sida loo badan yahay faacilku waa xadfan yahay sagaalkaa mawdic ayaa faacilka la xadfaawo wa bacda ficli ficli gadaashi ayuu ku sugan yahay faacilun faacil fain dahara haddii uu muuqdo fa huwa kaa muuqdaa almaqsuudu kii loo jeeday danta laga lahaa waa kaa wailaa hadduusan muuqanin fa damiirun damiir weeyaan damiirku waa istatara qarsoomay oo asturan وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفز الشهداء وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند وجرد قاوي أو نرتر على فعل فعلك إذا ما وقته أسند الله تيريو لاثنين لما أو جمع أما جمع الله تيريو وذلك كفاز واحد لباني الشهداء وشهداء وين لباني وين وقد يقال إلا إلى هلا سورة ذا سعيدا وسعيدوا والحال الفعل فعلك مسند لتيريو لظاهر ظاهر لو تيريو بعد calaamaadka gabaasho halkanina waxa weeyaan calaamadii shaad ee faacil waa calaamadii ha sida afraad ee uu xukumkii afraad ee faacil uu lahaa saddex xukun baa soo sheegay marfuucnima mu'akharnima madkuurnima oo la xadfeeyey xukumka afraad waxa weeyaan faacilka in caamilka ku camalfalaya calaamatu tasniya iyo calaamatu jamc laga qaawiyo faacilka haddii uu musanna iyo jamc noqdo ficligii ayaa wuxuu rafciyey ficli keli ma ahan ficli iyo wax alla wixii faacil rafcin lahaa ayaa waxay rafciyeen faacil daahira faacilkaana wuxuu noqday tasniye iyo jamc calaamatu tasniye iyo calaamatu jamc waa inaan ugu sii darin macnaha qaama zaydaani qaama zayduna qaama qaamat ilhindaatu waa in la yidhaahdaa oo waa inaan la dhihin qaama oo alif lagu sii taagay azaydaanina faacil looga dhigo qaamuu oo lagu taagay wow azaydunana faacil laga dhigo qumna oo nuun lagu sii taago alhindaatuna faacil ooga dhigo